galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington
waa galab sabtiha bisha janaayo waa kow iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka midraband iyo bogga v o a somali com idaacaddeenna galabtana waxaa wadajir halkan idinkaga daadaahinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida dab xooggan oo ka socda qaybo ka mida suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho
dabka ama goobta wuxuu ka bilowday ee suuqa weyn ee bakaaraha inta u dhexaysa darafweynaha ee suuqa bakaaraha iyo isgoyska timirta mise hadda dabdamiskii ayaa socdo in goobta la sheegayo maqaacida uu ku kacay unbaa hadda xaqiiqada la haya laakiin kallifay iyo waxyaabahaas weli cadeemo lama soo saarino hadda meeshana ciidamada dowladda ayaa jooga u xihan khasaare hadda waa uun khasaare u geystay inta loo jeedo waa khasaare oo hanti ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyo ka dhacay meelo badan oo dunida oo looga falcelinayo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump waxaa kaloo dhegaysan doontaa barnaamijka xiisaha leh hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii dili
madaxweynaha shalay la caleemo saaray ayaa ku soo afmeeray xafladdiisii caleemasaarka shalay telefoon uu kula hadlayay ciidamada maraykanka ee jooga dalka afghanistan madaxweynaha ayaa wakhti dambe oo ka mid a gebagabadiisii wakhti la qaatay kula qaatay telefoonka ciidamadaasi halka iyaguna ay ugu hambalyeynayeen shaqada uu la wareegay intii uu ciidamada la hadlayay ayuu donald trump waxa uu sheegay inay weydiin karaan su'aal kasta oo ay doonayaan inay weydiiyaan hase ahaatee askarta la hadashay oo ahaa kuwa daayar ayaa hambalyeynta uun ku gaabsaday markaasi xilli kasii horreysay ayuu madaxweynuhu trump talo weydiiyey dadweynihii xafladda ka soo qayb galay su-aal ahayd inuu sii wado twitterka uu soo qoro in uu sii wado iyo inuu joojiyo midkood ayay dadweynihii muujiyeen guux diidma ah hase ahaatee donald trump ayaa sheegay in daabacadda twitterkiisu ay ka dhigan tahay dabamarka warbaahinta aan dhexdhexaadka ahayn goobtaas ka horna waxa uu madaxweynuhu xilka la wareegay uu qoobka ciyaar kula ciyaaray xaaskiisa melani trump
qarax xooggan ayaa waxaa lala beegsaday suuq ku yaala magaalo ku taala waqooyi galbeed ee dalka bakistan sabtida maanta waxaana ku dhintay ugu yaraan labaatan qof afartan kalena way ku dhaawacantay qaraxa oo dhacay saacadihii hore ee saaga kana dhacay magaalada barajinaar ee xarunta u ah gobolka deegaanka lagu magacaabo kuram oo u dhow xadka dalka afghanistan saraakiisha ayaa waxay sheegay in baaritaan hore uu muujinayo qaraxaasi inuu ahaa mid miina oo laga hagayay meel fog kuna jiray jawaan la dhigay suuqa dhexdiisa shaqaalaha gurmadka iyo xildhibaan laga soo doortay deegaanka oo lagu magacaabo sajiid xuseen tuuri ayaa wariyaasha u sheegay in laga yaabo inay tirada dhimashadu ay intaasi ka badato afyeenu hadlay taalibaanka reer bakistan ayaa waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi waxayna sheegeen inay taasi uga aargudayaan inay ugu aargudayaan dadka ay sheegeen in booliiska dalka bakistan ay ku dileen xabsiyada
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta duhuradii uu dab xooggan ka kacay qayb ka mid ah suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha goobjoogayaasha ayaa v o eda u sheegay in dabka uu ka bilowday mid ka mid ah maqaayad ku yaala inta u dhaxaysa suuqa sarifka iyo qaybta timirta lagu iibiyo kadibna uu ku fiday bakaaraha baqaara ku yaala oo u dhow dabkan ayaa ku soo beegmay xilli ay dabaylo ka jiraan magaalada ganacsatada ayaa ka cabsi qaba inuu ku faafo qaybaha kale ee suuqa gaadiidka gurmadka dabdamiska ee maamulka gobolka banaadir iyo kuwa ay leeyihiin qaar ka mid a shirkadaha ganacsiga ee muqdisho ayaa isku dayaya inay xakameeyaan dabka uusan faafin ilaa iyo hadda lama oga sababta dhabta ah ee uu dabkaasi ka dhashay lamana soo sheegin wax khasaare nafeed ah oo uu geystay baarlamaanka turkiga ayaa ansixiyey isbeddel lagu sameynayey dhinaca dastuurka taasoo awoodo badan siinaysa madaxweyne tayib rajib erdogan kana dhigi karta inuu xukunka hayo ilaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo sagaalka dastuurkan la ansixiyey ee cusub ayaa waxa uu u gudbi doonaa si loogu qaado afti dadweyne bilaha soo socda xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi turkiga ayaa ku ansixiyey isbedelada lagu sameeyey dastuurka cod dhan saddex boqol soddon iyo sagaal cod halka boqol iyo afartan xildhibaan ay diideen waxaa u baahnaa isbeddelkani si loo ansixiyo saddex boqol iyo soddon ka mida shanta boqol iyo kontonka baarlamaanka uu ka kooban yahay waddankaasi turkiga sharcigan cusub ayaa waxa uu xoojin doonaa awoodaha madaxweynaha sida inuu soo rogo amare deg dega kadib tii dhacday oo kale sanadkii hore markii laysku dayey in xukunka laga tuuro madaxweynaha waddankaasi iyo xisbigiisa oo in muddo a ka soo talinaya waddankaasi hase yeeshee dadka cambaaraynaya sharcigan ayaa waxay sheegeen in arrintani ay awoodo ballaaran siin doonto madaxweynaha taasoo ka dhigi doonto waddanka turkiga sida ay ku doodeen waddan keli talisa halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america washington sidii aad warkaba ku maqlayseen wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dab xoogan uu duhurnimadii maanta ka kacay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn soomaaliya waxaa la sheegayaa dabkan inuu ka bilowday mid ka mida maqaayadaha ku yaala inta u dhexaysa suuqa sarifka iyo qaybta timirta lagu iibiyo ee suuqaasi kadibna uu ku faafay qaybaha kale wariyahayaga nuur xasan nuur ayaa dabkan ka wareystay maxamed cabdulaahi nuur oo tegay goobta uu dabku ka socdo ee suuqa bakaaraha
goob dabka goobta wuxuu ka bilowday suuqa weyn ee bakaaraha inta udhexaysa sarifweynaha ee suuqa bakaaraha iyo isgoodka timirta saacadda abaaraha iyo dabkaas uu bilaabanaya waxay ku aadaneed waa laba iyo tobanka duhurnimo ayuu ku beegneed marka qaybtaasuuna ka kacay wuxuuna ka kacay dab ahaan bilowgiisii maqaaxi weyn oo ku taalla goobta masjidka shuhadaa ee kasoo horjeedkiisa dabka bilowgeeda meesha ayuu ka kacay marka maxaa sababay dabka
run ahaantii dabka ilaa hadda xaqiiqa dhab ah looma hayo sababto sababahu ka kacay iyo in taas waxa weeye marka dabka lagu guuleysto damiskiisa hadda dabdamiskii ayaa socdo weli waxyaabaha kaleo in goobta la sheegaya maqaacida uu ka kacay unbaa hadda xaqiiqada la haya laakiin sababaha kalifay iyo waxyaabahaas weli cadeymo lama soo saarino hadda meeshan ciidamada dowladda ayaa jooga u xiran marka baaritaanada dambe iyo noqon doontaa wixii markaas kalifay ilaa imika ma la og yahay khasaaraha uu geystay dabka run ahaantii khasaare hadda waa uun khasaare u geystay inta loo jeedo waa khasaare oo hanti ah wax naf a hadda lama aanan sheegin oo hadda qof dabkaas wax ku noqday ma aanan arkin inta aan goobta joogay balse dabka waxa uu hadda usii fidayay qeybo badan oo halka meel oo ka kacay kuma uusan koobnaanin oo wuxuu usii fiday qeybo kaleento marka khasaare maal oo hanti le socoto soomaaliya laakiin yacni ma jirto wax hadda uu dabkaas qof naf uu gaarsiiyey ma lahan ilaa hadda indahayga ma qabana adigu maxaa aragtay meesha maxaa ka socda ma inoo sharaxi kartaa
goobta marka aan sharaxaad ka siiyo run ahaantii marka uu dabka kacay qadar kadib toban daqiiqa waxaa meesha soo gaaray booyadaha damiska ee shirkadda hormuud kadibna kuwii maamulka ayaa soo gaaray isla markaasna ciidamo ayaa la socda oo goobta wixii dad ahaa waa laga kala carariyo si meeshaas wax loo qabta isgooska inkastoo meesha dabka uu ka kacay uu ku beegan yahay isgoos yar oo run ahaantii yani lix mitir camal ah meesha ayuu ka kacay xataa meesha shebel ayaa la geliyo si booyadaha dabdamiska ay u gaaraan goobta ka hore gaari waayen oo meel dheer ay ka taagnaayeen imise booyadood ayaa ku lug leh oo howlaha gurmadka iyo dabdamista ka qayb galaya
run ahaantii marka tiradooda guud ahaan aan kusiiyo waa shan booyadood goobta soo gaartay marka ugu horeysay waxaa goobta soo gaaray laba laba dabdamis oo shirkadda hormuud ay leedahay oo magaceeda wadata iyo saddex gadaal ka yimid oo maamulka gobolka banaadir ka socda oo ciidamada la socdeen intaas ayay indhahayna qabteen shantaas dabdamis ayaana meesha la tacaalaya inkastoo ilaa hadda waaga uu bilaado waxay ahayd duhurnimadii laba iyo tobanka duhurnimo haddana dabcan waa waa saddexdii galabnimo marka intaas dabka ilaa hadda weli wax natiijo oo lagu guuleysto dabkii la damey ma lahan oo waa lagala tacaalaya marba dhinac inkastoo goobtii cariiri tahay oo goobta aysan ahayn goob run ahaantii booyadaha si toos u tegi karaan maadaama a ka mid tahay dadka suuqa joogo ma inoo sifeyn kartaa dabka meesha uu hadda taagan yahay iyo meelaha laga yaabo hadiiba ay dhacdo inuu sii fido meelaha halista ugu jira in dabka u gaaro
run ahaantii dabka inkastoo hadda uu sidii xooligii hore ku socda uu yareeyey balse inta laga cabsi qabo waxaa laga cabsi qabaa inuu usoo fido dhankan iyo suuqa daawada xagta qeybta suuqa daawada ayuu usii fidaya halkaasaa lagasii cabsi qabaa marka inkastoo boqolkiiba sideetan lala tacaalay oo dabka xooggiisii yaraaday cabsi hadda intaas un baa la qabaa marka ciidamada iyo dabdamisada kalena dabcan hawsha weli way socotaa wax hadda lasoo afjari ma lahan marka wixii kaloo soo kordhana waa insha allah wixii kaloo soo kordhana waa isla soo xiriiri doonaa insha allah
oo mahadsantaha saaxib thank you
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi nuur waxaa oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka ee ka shaqaynaya sidai ay u demin lahaayeen suuqa bakaaraha dabka ka kacay waxaana uu warramayay waryahayaga nuur xasan nuur
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dalkan maraykanka shalay waxaa si rasmi ah xilka madaxweynenimada ula wareegay donald trump oo noqday madaxweynihii afartan shanaad ee maraykanka mudaharaadyo looga soo horjeedo madaxweynenimada trump iyo kuwo lagu taageersan yahay ayaa ka dhacay meelo badan oo dunida ah waryaheena maxamed xasan aan idhahda maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan ku eegaya sida dunida uga falcelisay donald trump inuu ku fadhiisto kursiga xafiiska ugu sarreeyo maraykanka aad baad umaadsantahay jaamac dibadbaxyadan oo lagu beegay caleemasaarkii madaxweyne trump ayaa ka dhacay meelo kala duwan oo dunida ah magaalada london kaabadda amaba buundada tower waxaa lagu dhejiyey qoraal odhanaya buundooyin dhis oo derbiya ha dhisin qoraal kale ayaa muujinayay actnow amaba hadda howlgal dad iyagu ku dibadbaxayay baarlamaanka ingiriiska agtiisa ayaa watay boodh ay ku qornaayeen soo galootiga halkan waa lagu soo dhoweynayaa dibadbaxyo ka kala dhacay jaban philippines iyo belgium ayaa boqolaal qof oo qabow aada u daran taagan ay daqiiqad aamuseen shumacyana shideen islamarkaasna ay kor u qaadayeen calaamado dumarka lagu difaacayo xarunta dalka scotland ee edinburgh waa calaamado iyagana laga lulay buundada north bridge ayaa waxaa ku qornaa dumarkow kaca iyo ma jiro meero kale iyagoo u jeeda in mr trump uuna dan ka lahayn la dagaalanka isbeddelka cimilada caleemasaarkii kadibna dhowr boqol oo qof ayaa isugu yimid bannaanka safaaradda maraykanka ee london iyagoo heesayey waxyaabo kalena ku qaylinayey kim grey oo afartan jir ah gobolka texasna ka soo jeeda ayaa sheegay inuu aad u murugsan yahay yaxyaxna uu dareemayo waxau ihi waxaan halkan u joogaa in badi dadkii aan maser trump u codaynin ay u baahan yihiin inay arkaan in lagu midaysan yahay in maser trump uuna ku habboonayn xilka oo aan la aqbali karaynin dadka trump ka soo horjeeda waxaa ka cadhaysiyey hadalladiisii intii uu ku jiray ololihiisa doorashada ee sannadkii hore kuwaasoo ku saabsanaa dumarka soo galootiga sharci darrada iyo muslimiinta iyo weliba ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhisayo xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico magaalada tokyo ee dalka jaban dhowr boqol oo qof oo badankoodu maraykanka dalkaas ku noola ayaa socod ku marayay waddo ku taalla faras magaalaha dadkan ayaa watay shumacyo elektroniga iyo boorar ay ku qoran yihiin jacaylka ayaa ka guulaysanaya nacaybka iyo weliba xuquuqda dumarku waa xuquuqda bani aadamka dalka philipiines ilaa laba boqol oo dibadbaxo oo ka tirsan ururka qowmiyiinta philipiines ayaa muddo saacada ku hor dibadbaxayay safaaradda maraykanka ee magaalada manila dadka qaarkood ayaa watay boorar ciidanka maraykanka ee dalkaas jooga kaga dalbanaya inay philibiinka baxaan qaar kale ayaa dab ku qabtay calanka maraykanka oo uu trump ku dhex sawirnaa isu soo bax ka dhacay magaalada brussels ee dalka belgium ayaa dadku waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin fariimo sida waxaan ku faanayaa inaan ahay xubinta taranka ee dumarka iyagoo ka falcelinaya cajalad video oo trump laga duubay sanadkii laba kun iyo shantii oo arrimaha dumarka uu kaga hadlayey qoraalada kale ee ay wateen waxaa ka mid ahaa waxaan u dagaalamaynaa sidii gabadhoo kale divia dharayanan oo ah ardayd ka soo jeeda dalka indiya hase yeeshee wax ku barata dalka maraykanka ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay in hadladii trump uu ku hadlay xilligii ololaha doorashadu ay ru noqdaan waxay sheegtay inay u walwalsan tahay dadka hindida muslimiinta iyo dumarka
It, it, it sets a precedent for other people in the country, right? That feeling of racism and sexism grows. So from that point of view, I do fear for Indians, I fear for Muslims, I fear for women.
maxamuud zawahara oo ku nool magaalada beytlaxam daanta galbeed ee maamulka falastiin ayaa sheegay inay cadho ka qabaan ballanqaadkii donald trump ka- markaasna ay ku khasab ay ay markaasna sawirkiisii ku gubeen magaalada Bethlehem.
He burned the photo of Trump today against his decision to transfer the.
maanta waxaan American gubnay embassy from Tel sawirka Aviv donald to trump Jerusalem.
annagoo diidan go-aankiisa ah in safaaradda maraykanka uu ka raro tel abiib oo uu u raro magaalada qudus oo ah caasimadda falastiin oo ah dhul la haysto marka la eego sharciga caalamiga ayuu yidhi dhinaca kalena daag- taageerayaasha trump oo iyagu la dhacsan khud- wa- khibraddiisa dhinaca ganacsiga una arka qof dibadda ka ah siyaasadda jid fiicanna ku ridi kara ayaa iyaguna ku dibadbaxay magaalada london maalintii shalay ahayd dad gaadhaya ilaa laba boqol ayaa iyaguna isugu yimid naadi u dhow hotelka ritz ee magaalada london markii trump la dhaariyey waxaa qolkii ka bilowday sawaxan iyagoo dadku gacmaha oo ay kor u taagayaanna isku taataabanayey david patterson oo ah ganacsade ayaa sheegay inuu filayey in trump uu doorashada ku guulaysanayo waxa uu intaasi raaciyey in arrintu ay la mid tahay tii ay britain kaga baxday midowda yurub taasoo ra'yiga ururintii dadweynaha laga sii qaaday ay ku khaldantay magaalada moscow dalka ruushka adhaadee dad ruush ah oo rajeynaya in trump uu wadada u xaadhi doono xilli cusub oo iskaashi ayaa soo dhoweeyey caleemasaarkiisii qowmiyiin ruush ah ayaa xalay oo dhan xaflad ku dhiganayay xafiiskii hore ee boostada ee xilligii sofiyeetka ee magaalada moscow dalka nigeriyana in ka badan kun taageero oo ka tirsan ururka goonigoostka ee koonfurta ayaa waddooyinka isugu soo baxay iyagoo trump taageero u muujinaya waxay sheegeen inay rajaynayaan inuu soo afjaro waxay ugu yeedheen islaamaynta dalkaasi galbeedka afrika ku yaala isu soo baxyadan shalay dhacay ee diidmada iyo taageerada isugu jiray waxaa xigaya dibadbax weyn oo maanta dhacaya kaasoo dumarku ay hormood ka yihiin laguna diidan yahay fariimihii trump ee xilligii ololaha doorashada dumarka hormoodka ka ah dibadbaxan ayaa sheegay in fariintooda ay siyaasiyiinta u hayaan ay tahay mid fudud waa in xuquuqda dumarku ay la mid tahay xuquuqda aadamaha iyadoo la- aan la eegaynin isirka jinsiga diinta sharciga muhaajirnimo heerka dhaqaale da'da iyo weliba naafanimada aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintan ku eegayay mudaharaadyada looga falcelinayo madaxtinimada donald trump
dhinaca kalena soomaalida ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota ay ugu badan yihiin soomaalida ayaa daroonkooda iyo aragtidooda ka muujiyey madaxtinimada cusub ee trump oo intii ololaha doorashadiisa ku jiray oo madaxweynaha u ordayey dhowr jeer hadallo afka ah ku weeraray soomaalida wariyahayaga maxamuud mascade ayaa booqday suuq ku yaala minneabolis oo ay soomaalidu leedahay si uu daroonkooda wax uga weydiiyo warbixintan ayuuna kasoo diray halkani waa suuqa ugu weyn ee suuqyada ku yaala magaalada minneapolis ee la yidhaahdo carmel mall oo soomaali fara badan ay ku ganacsato waxaa ila jooga hadda waan jeclahay qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ee halkan joogta inaan weydiiyo bal siday u arkaan dareenkooda ee khudbadii donald trump iyo waxyaabihii uga baxay iyo weliba waxa ay ka rajaynayaan Ee, marka hore waxaad ii sheegtaa magacaagu saddexan آه، محمد علي حسن Ee, maxamed waxaa la dhaariyey oo xilkii la wareegay ee madaxweynaha cusub ee donald trump Ee, maxaa kaaga baxay والله مدحوينها سي في عم وهضلي ودي كان حكو في عينيه واحد جرو بيسفول ترانزيشن مدحويني كتاي اوباما نتشرف له وريجي مدحد كلا كسوق بكشي كلينتون وكميدي هاي ما في هنا الى تعد كلينتون وكلا ماشي نيه بعده لكن مش ولا احترام ودي مدى افريكو كلا ما نسدرو وقف كرسي سوري جناي ترامب تشانس سين ناس في عم بوقد بي لكن اكشن سبيكس لاودر ذان ووردز وحن فيرنا سيدو u dhaqmo habdhaqankiisa sidoo hadduu hadlo waa fiicneed waanaan fursadan siinaynaa wadanka maraykan maslaxa ugu jirto kulligeen maslaxa ugu jirto shacabka maraykanka meeshaan joogno somal american all the, all, all the other americans marka inuu guulaystaan jecelnahay siduu u hadlay soo- madaxweynuhu u hadlo dadkoo dhan madaxweyne u ah uu ka duwanay sida kambeynkiisii waxaan rajaynaa saas ku socdo waxaad carab ku dhufatay ee, qaabka wanaagsan ee xilka loola kala wareegay Ee, dabcan waad la socotaa soomaaliyana ee, doorashay galaysaa wakhtigan oo madaxweyne soomaaliya ayaa dhowaantan la filayaa in ee, la doorto Ee, guud ahaana afrika ee, waad la socotaa gambia afrika maxay ka baran kartaa ee, hanaankan ee, siyaasadda iyo madaxtinimada dalkan maraykanka loola kala wareegay iyadoo weliba ee, dad fara badanna ay banaanbaxayaan oo xilligan aan wada hadlayno washington qaar badan oo dadkii mudaharaadii la xirxiray Aa, kugu raacsanahay ee, runta dadka horta xornimo la sii waayo wixii mu- wixii mudaharaadayo laakiin waxaan kuu sheegayaa ee, wadankan sistamkaas fiican waa jira oo waa dunida ugu horreeyaan laakiin soomaaliya taariikhda taariikhdeeda waa inay barataa annaga waxaan qabnay aadan cabdulcusmaan madaxweynihii ugu horreeyay africa tree vote looga qaado baarlamaanka ma ka daba hadlin he congratulated xukun dambana ma weydsan wixii hadda ugu dambeeyey sheekh shariif iyo sidoo kale waxay sameeyeen si sharaf laaga tageen haddana waxaan rajaynaynaa sidii qofkii soo baxo hadduu xasan noqdo dekaasaa joogi doono laakiin haddii qof kale soo baxo inuu asigna si sharaf leh kugu dhiibo oon laisku dhejin meesha dada ku baaba'ayo waxaa la rabaa inaan wax ka baranno magaceyga waa maxamed cabdi aadan waxaan ka ganacsataa suuqan karmeel waxaan rajeynayaa inuu madaxweyne fiican oo kuwigii horo inuu ka fiicnaado maalan hadda siyaasadihiisii markuu kambeynkiisu ku jira sheegi jira wadamada muslimiintii oo burbure waxaa koosgiray madaxweynihii hore madaxweynihii hore maraykanka bush iyo madaxweynihii haddana xilka ka degay sababta ka mid ah maxay ahayd wadamadaas waxay ku kiciyeen dadkoodii oo uprising waxa la yidhaha ay ku kiciyeen laakiin trump asaga hadda sidii u hadla inuu arrimahaas fargelin doonin marka waxaan rajaynaynaa wadamada islaamka inay nabad noqoto inay horumar gaaraan maalan wadanka sidii soomaaliyana waxaan rajeynaynaa inay taageero fiican ka hesho dowladda maraykanka iyo administrationkii trump weli waxaan dhex marayaa suuqa karmeel oo soomaali fara badan ay joogto islamarkaasina ganacsigu ka socdo waxaan la joogaa nin dhallinyara oo soomaaliyeed magaciisa asaga ayaa ii sheegaya qofka uu yahay kadibna waxa uu ka jawaabi doonaa siduu u arko caleemasaarkii donald trump iyo cabsida dadka soomaaliyeed ay qabaan isagu siduu u arkaay magacaygu waa maxamed cabdulaahi wallaahi khayr baan filaynaa ummaddu wax badan oo waxaa jira konfyushina iyo waxyaalo badan oo dadka iska dhex gashan laakiin sida loo malaynayana ma wada aha wax badan oo kolley sadbaaga ama dib u soo noqosho ana way dhici doontahayo waxyaala aan rabnay inay hore loo sii mariyo arrimaha hadday u badan tahay sooshalka ama waxbarashada ama enerjiga dibdhac weyn baa ka imaan doona wakhtiyada bilowga ah laakiin waxaan rajaynaynaa haddii la wada shaqeeyo inuusan madaxweyne xun noqon doonin ugu dambayntii aad baa umahadsanta magacaagii sheeg magacayga aamino aamino see u aragtay xafladdii caleemasaarka iyo sidii loogu dabaaldegay donald trump walaa waxaa u arkayaa maxay trump laga yaabo inuu isbedelo madaxweynaha soomaalida way ka baqdaan laakiin laga yaabo inuu nin fiican uu noqdo khudbaddiisa markaad dhegaysatay ma u ekaa nin laga boqo mase nin madaxweyne u eka nin madaxweyne u ekaa maanta laakiin markii kow oo kori rabay ma u ekeenin adiga shakhsiyan maadaama qof soomaaliyad aad tahay soomaalida uu si xun u weeraray markuu minnesota yimid khudbaddiisa aad aragtay maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynayaa inuu qof fiican oo noqdo oo maxay aniga kama baqaay shaqsi ahaantay laakiin ma garanayo walaahi siduu noqdo doono waan sugaynaa waan arki doonnaa magacayga waa maxamed maxamed waxaan ku loon lahay minesoro laba kolaba wax maanta oo dhiba oon soomaali ahaan loo sameeya ama lagu samaynayo oo fuwi jira ma ogaan karno laakiin wax dhibuu nagu hayo ma jirto soomaaliaan haddaanna annaga labakolaba labakolaba waxaan ka rajaynaynaa labakolaba kuwii hore wxay samayn inuu sameyn asagana waddadii kuwii hore ay mareen wanaaggii ay samaynayeen inuu asagana sameeyo maxamuud mascade v o a minnesota
aad buu u mahadsan yahay maxamuud haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ha inoo soo jeediye
Thank you. waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaan ku bilaabayaa dhambaal naga soo gaaray dadka uu ugu horeeyo mubaarag cabdi axmed iyo xaaskiisa farxiya siraad iyo aabe cabdi axmed dhalaweyn iyo aabe ibraahim siraad iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa hooye saynab cali cabdiraxmaan habaryaare dahabo nuux iyo sahro maxamed cabdi iyo abshiro cabdi axmed iyo odaygeeda balqiis xasan saalax eedo shamso baa la yidhi axmed sheekh cabdulle iyo sidoo kale eedda faadume axmed sheekh iyo maryan ibraahim siraad iyo odaygeeda waxay dhammaantood dadkan oo meelo kala duwan jooga tahaniyadda dhalasho u dirayaan milyuun ibraahim siraad iyo ceydaruus saanje oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey xaawakiin ceydaruus soo barbaar bay leeyihiin oo noqo midii dal dad iyo diinba wax u tarta aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo cusub xuseen iyo hooyo shamse maxamed abuukar iyo habaryar raxmo maxamed abuukar habaryar khadiija maxamed abuukar iyo waxay yidhaahdeen abti axmed deeq maxamed abuukar abti xasan maxamed abuukar sakuura loo yaqaano iyo cabdishakuur nuurudiin xaaji faa'iide nuurudiin xaaji iyo sucdi nuurudiin xaaji iyo raxmo nuurudiin xaaji iyo hani nuurudiin xaaji iyo xamdi nuurudiin xaaji dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan mahad nuurudiin xaaji iyo khadiijo maxamuud oo dhowaantan ku aqalgalay bay yidhaahdeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda qoyskii isku raaya ee bana uu ubad qeyrqabo kala siiya aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa waxaan joogaa baa la yidhi dalka jabuuti magaciiguna waxa uu yidhi waa cabdi nuur shariif cali xaashi waxaan hambalyo u dirayaa buu yidhi nuur shaafi shariif cumar iyo bishaaro oo ay gabarh ugu dhalatay waddanka maraykanka gabadhaasi magaceeda weli ma hayuu yidhi hase ahaatee waxaan u rajaynayaa buu leeyahay gabadhaas inay noqoto tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax u tarta aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa weye jir noogu soo qoray muna faarax gubadley iyo waxay yidhahdeen sacdiye faarax gubadley iyo sabriin faarax gubadley hani faarax gubadley cabdinaasir faarax gubadley cabdicasiis faarax gubadley ayaanle faarax gubadley yunis faarax gubadley iyo waxay yidhahdeen mahad faarax gubadley iyo axmed nuur cusmaan dhagahow iyo ayaanle cusmaan dhagahow iyo ayuub cusmaan dhagahow iyo ilyaas cusmaan dhagahow iyo zubeer cusmaan dhagahow iyo maxamed cusmaan dhagahow cabdiraxmaan cusmaan dhagahow iyo zubeer cusmaan dhagahow dhammaantoodna waxay jecel yihiin in ay hambalyo ay hawada u marayaan daahir cusmaan dhagahow iyo khatro faarax gubadley oo wiil uu ugu dhashay gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna amiin ayaan raacinayaa beledi baadiyo bulshadii dhammaanteed waa heesta nagu soo maqan ibraahim yaa kala soo baxayow miya hay oo igu beer nugul baadiyo iyo beledki oo dhan ay soo martay intaasay cagta soo maraysa markaasay mid kala soo baxday markaasay weli waxay leedahay waan u bogaya anay bilicdiisu bilicdiisaaba ii bishaara bay leedahay maryar mursal ciise codkeeda macaan aan ku dhegaysano
igu beer nugul waaye beled ibaadiya bulshada dhammaantee ika soo baxsadee igu beer nugul waaye barashadiisa bogay ku taalle way ibaanaysaa barashadiisa bogay ku taalle way ibaanaysaa waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bakoolhiiso birqaaye baxsanaa baxsanaa alla wiilku baxsanaa baxsanaa baxsanaa alla wiilku baxsanaa warkii barbaarte ushi ibaasiyo balaayo maarke boqolka roonikii waaye boqorkii barbaarte waan ku bogaya anay bilicdiisu ii bishaara tahee waan u bogaya anay bilicdiisu ii bishaara tahee bartilmaameedkii jircaynke iyo bako isoo firqaaye baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana beer minay baxdo waa bishaare loo baraan burtuntaaye barbaxna kuu noqotaaye beer minay baxdo waa bishaaro loo baraan burtuntaaye barbaxna kuu noqotaaye anna berigaanu baahanaaye bilahayha isiiye anna berigaanu baahanaaye bilahayha isiiye waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bako isoo firqaaye baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana beled iyo baadiyo iyo codkii maryan mursal intaas haddii aan kaga gudubno dhankii dhambaaladah ayaan ku noqonaynaa caasha haye asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay dhambaalkan asxaabta v o a soomaali waan idinka guddoonay wacalaykum salaam gaar ahaan baa layiri qaybta hambalyada iyo heesaha ibraahim iyo caashe cuud waan idinka guddoonay mid gaar ahaaneedna marka hore baa layiri waa ka mase faarax bare oo jooga gaarisa tahaniyad dhalasho farxad le waxaa diraya baa layiri hooye xaliimo aw sulub bare iyo hooye aamino muuse bare hooye maryamo muuse bare iyo maxamed faarax bare iyo dhuux axmed xuseen iyo injineer borow iyo nasteex xirsi axmed iyo sidoo kale nasrakiin jacfar bashiir iyo hindiye dhaqane iyo cibaado warsame iyo asxaab kaloo badan dadkan waxay kala joogaan baa layiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan marwo xamdi faarax bare iyo seygeeda macalin maxamed ismaaciil oo wiil ugu dhashay gobolka dolo wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri maxamed amiin macalin maxamed ismaaciil ducada idinka le waaye baa layiri maxamed amiin waxaan ugu dacaynaynaa inuu noqdo midkii soo weynaadee soo baraara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara waxaa noo baaqayaa aabe cadnaan xuseen cilmi iyo maama aasiya cali cabdulaahi iyo cabdicasiis caddaani xuseen iyo nimcaan cadaani xuseen iyo asme cadaani xuseen aasiya cadaani xuseen iyo maxamed cadaani xuseen iyo guuleed cadaani xuseen barwaaqo cadaani xuseen iyo sumaya cadaani xuseen nasteexo cadaani xuseen iyo khaliijo cadaani xuseen dhammaantood waxa ay joogaan u k ethoobiya somalilan waxaanay jecel yihiin inay hambulyo u diraan amran cabdi xuseen iyo waxay yidhaahdeen qadar cabdi ibraahim oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur qayr qaba ha idin horseeda meherkaasi ayaan idin leenahay aniguna aaminaya raacinaya ibraahimow bal dhinacii heesahaan ku laabanne mid noo soo qoba waxaan dhegaystayaasheenna caash u soo qabanaynaa heesta fudayd iyo codkii seyrab cege
dunyadu waa lamaane degdaba sida lacadan baradka halkaa lahashada ku jira adunyadu waa lamaane degdaba sida lacadan baradka halkaa lahashada ku jira lolida ka joog naf yahay dunyadu waa lalaabi duunyama khasida hayeen horseedka halaa ku fura dunyadu waa lalaabi duunyama khasida hayeen horseedka halaa ku fura haydarbaansho ku ladhan lebiga xiisa korshaa uu haday uu haday laasii xareed haydarbaansho ku ladhan lebiga xiisa korshaa uu haday uu haday laasii xareed laxiib ruuxa u noqdeen xilli baa laydhiisa garan garan gooyu kala kulmaa laxiib ruuxa u noqdeen xilli baa laydhiisa garan garan gooyu kala kulmaa
intaasi haddaanu iyadana ku dhaafno codka macaan ee fanaanada saynab ciga maxamed dhambaaladii mar kale haddaan jalleecno warqadan baa waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah xaaji siidow cali macalin iyo maxamed xaaji siidow cali iyo musdhaf xaaji siidow cali iyo maymuun xaaji siidow cali iyo iftiin xaaji siidow cali iyo safiye xaaji siidow cali waa dhammaan ilmo xaaji siidow cali waxaa ku jirta sahra ku jirta fardowsa ku jirta muslimo lagama tegin zakariya bashiir zubayr shamso fartuun suleekha maasha allah iyo ugu dambayntii baa la yiri kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan reer xaaji siidow oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid aroos u dirayaan arooska yaxye zakariya maxamed iyo aroosada zaynab abuukar cabdi halkay ku aqalgaleen nooma soo sheegin hase ahaatee waxaanu u rajaynaynaa meelay ahaataba inay noqdaan kuwii isku waaro ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo aamiin waa tahay caasha waxaa noo baaqaya aabe maxamed qarbooshe iyo mune maxamed qarbooshe iyo mushtaaq maxamed qarbooshe iyo mukhtaar maxamed qarbooshe iyo mahad maxamed qarbooshe seeni maxamed qarbooshe sihaan maxamed qarbooshe iyo samiire maxamed qarbooshe iyo saamiye maxamed qarbooshe isbahaan maxamed qarbooshe yasmiin maxamed qarbooshe iyo jamiile maxamed qarbooshe iyo caaliye maxamed qarbooshe iyo ugu dambeysa cabdiraxmaan maxamed qarbooshe dhammaantoodna waxay tahniyad gaarsiinayaan mowlid jaamac nuur iyo mune jaamac muuse oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ay leeyihiin isku waara ee banaheydin kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya mar kale dhinaca heesaa ibraahino dhinacaa kaa ansoo tuuro caashooy waxaan dhegaystayaashana u soo qabanaynaa haddaan ka daawoobo ibraahino fanaaniintii hobolada waa beri baad isdaba dhigaysaa ee xusuus baad dib ugu laabanaysaa dar alle mar kale dib uguma noqdeen marle allah iga bixiyo
waa tahay dar alle mar kale dib uguma noqdeen dib ha ugu noqon hadda ood ka baxaysaa codka macaana qadiijo foodey nuur
Yeah.
intaas ayaan kaga gudbaynaa haddaan ka daawoobayo codkii macaana ee khadiija fooley dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaan soo qabanayaa dhambaal ibraahimow ah dheer oo saaxiibo ku xidhan v o e da ay soo direen marka hore baa la yidhi annagoo kale ah hooyo raaxo xasan diini iyo hooyo cawralo xasan diini iyo abbaayo xaawo fiile faracadde iyo abbaayo baa layidhi faadumo fiile faracadde iyo sidoo kale abbaayo nasteexo fiile faracadde baa la yidhi asxaab kaloo badan baa ku jirta oo walaal iyo waalid baa u badan xaliimo fiile lagama soo tegin deeqo fiile nuur fiile daruuro cabdi diriye iyo cawil cabdi diriye injineer maxamed xasan salaad iyo sidoo kale farxiyo maxamuud tahliil iyo anfac shagax afdhuub iyo sidoo kale farxiyo cabdishire faadimo cabdishire iyo asxaab kaloo fara badan oo aan dhammaantood soo wada koobi karin ibraahimow waxay hambalyo iyo bagaadin u dirayaan iyagoo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa baa layidhi arooska farxadda leh bay yidhaahdeen doctoresa nasro fiile faracadde iyo arooska maser axmed cabdi diiriye oo ku aqalgalay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho saddexiy tobankii bishan january sanadkan cusub ee laba kun toddobiyo tobanka ducada waa xaggiina baa layidhi aqalgalkaasi waxaanu u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii baraara ee waara awlaad khayr qabtana lagu kala helo cabdixaliim kuulow cusmaan iyo daa'uud kuulow cusmaan yuusuf kuulow cusmaan iyo cabdixamiid kuulow cusmaan sacdiyo kuulow cusmaan iyo aanise kuulow cusmaan iyo sumayda kuulow cusmaan shaakir kuulow cusmaan iyo cabdikhaaliq kuulow cusmaan iyo jaaliyo isxaaq yuusuf aadan iyo muslimo cali bildey iyo xasan cali bildey iyo maryan cali bildey iyo xabiibo cali bildey daawud cali bildey iyo cabdidaahir maxamuud maxamed iyo cabdifataax cabdiraxmaan macalin oo ku magac dheer isku aamow iyo guray gaabow dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan cabdifataax cali bildey iyo ruqyo kuulow cusmaan oo arooskooda uu ka qabsoomay tuulada haabare gaar ahaana gobolka bay waxaana ay leeyihiin iyagoo dhammaantood wada jooga muqdisho baydhabo garawe iyo hargeysa iyo sacuudiga waxaa aan idin leenahay arooskiina allah ka dhiga mid aad ku nastaan oo aad ku nagaataan eebana oo ubad qayrqabeeda kale sii aamin ayaan leenahay aamiin dhinaca heesahan mar kale jallaacaynaa maxaan kula dadaalaa dalmarow dantaada ku ciishay iyo doqonkii idilayaa deris aad la noqotee docdaad iga wareentay aad iyo aad waa heesta dalmar codadka salaad derbi iyo magool
abacadceeda duhurkii harayse adigay dadaaye iga durugtay kugu daalayna dayrise abacadceeda duhurkii harayse adigay dadaaye damacday maahine dayriya nugaal bari dadaqimay sidee nila antaad igu dilaysay haddiyaan deeqa hoy deeqa kaalay dalmar kaale warka lama daboole wixii ku daray ii
nacabkii dilaa deris aad la noqoto socdaadiga warin
dalmarow dalmarow waa soo qulule
intaas ayaan kaga gudbaynaa dalmar iyo codadkii macanaa ee salaad maxamed iyo xaliima khaliif magool dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa mahad joorow cabdiraxmaan tubey iyo waxay yidhaahdeen faysal joorow cabdiraxmaan tubey iyo cabdiqaadir joorow cabdiraxmaan tubey iyo cabdilatiif joorow cabdiraxmaan tubey iyo raxmo joorow cabdiraxmaan tubey firdooso joorow cabdiraxmaan tubey iyo xamdi aadan madgaas iyo faadumo joorow cabdiraxmaan tubey iyo cabdixafiid macalin cabdixareed iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdilatiif boorow aadan oo loo yaqaano cabdilatiif ganay iyo waxay yidhahdeen abshir aadan maxamed abshir dalmar iyo maxamed xaaji ibraahim maxamuud xaaji ibraahim cabdinaasir aadan madgas oo loo yaqaano cabdinaasir wadani dhammaan dadkaasina waxay yidhaahdeen waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad u dirayaan axsibey joorow cabdiraxmaan tubey iyo xasan cabdi oo loo yaqaano xasan shonto oo arooskoodu uu ka qabsoomay berdaale gobolka bay ducaduna waa xaggeenna arooskeenna aamin eebba idinkala sii ubad khayr qabaa oo ku nasta oo ku nagaada dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya ibraahino waxa uu naga soo gaaray ubax dhaqanasiyaad iyo seegeedaha gacal maxamed bashiir iyo sidoo kale cadeeya guudow xasan iyo xasan shacab iyo xasan axmed absuge iyo shirwac cabdisamad iyo sidoo kale baa la yiri saxaradiid xaashi ardaale iyo nasro caynab iyo sidoo kale hindiyo dhaqane iyo cabdooy cadaani dhammaan dadkani waxay tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda kale ah abiyan cabdiqani iyo seegeedaha cabdulqaadir maxamed gaboowe oo arooskoodu ka dhacay magaalada bay yidhaahdeen sabuuli oo ka tirsan gobolka waqooyi bare kenya ducada oo caashi ibraahim baa la yiri waa taa aqalgalkaas waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara ee ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalka caashaana gacanteeda ugu dambeeyo waxa uu naga soo gaaray hooyo batuulo cali nafey iyo deeqo cabduqaadir maxamuud iyo nasra cabdulqaadir maxamuud binti cabduqaadir maxamuud iyo shariifo cabduqaadir maxamuud iyo maxamed cabduqaadir maxamuud iyo ibraahim cabduqaadir maxamuud iyo abti axmed cali afey iyo bare cali afey sofiye cali afey iyo maxamuud axmed cumar iyo hooyo batuulo maxamed barow xaliimo xasan indhoy iyo dahaba maxamed cumar iyo maryan gaandhi iyo waxay yidhahdeen hodan hilowle maxamuud iyo cali maxamuud oo cali waxeel iyo xasan guud madoobe waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan maxamed cabduqaadir maxamuud iyo faadumo cabdiraxmaan maxamuud oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka canada waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waara oo eebba ubad kheyr qabo kala siiyo waxaa kale oy taaniyataa la mid a gaarsiinayaan xasan cabdijamaal maxamuud iyo sucaad suleybaan cawad oo iyana arooskoodu ka dhacay dalka ingiriiska oo ay leeyihiin isku waara arooskeenana kala kulma bashbash iyo barwaaqo heesta ugu dambaysana ibraahim oo balraaci haliicin oo haye waa weligaa taagnow haliicin
hallibdhin waa codadka xasan aadan samatar iyo saade cali warsame iyada ayaana u dambaysa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ladimaayao legan cunayba laqayoonaya ladimaayao legan cunayba laqayoonaya lamo jacaylku halaadamin lamo jacaylku halaadamin labadiinu callisno calladaabanin labadiinu callisno calladaabanin halli cayno halli dhino halli cayno halli dhino ayaa kulayli baray halli cayno halli dhino halli cayno halli dhino ayaa kulayli baray
aad iyo aad ayay umahadsan yihiin ibraahim xasan daandurey iyo casho ibraahim aadan oo inoo daadihinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana idaacaddeeni galabnimo ayaa intaa inoogu dhan waxaa si wada jira ah halkan uga soo jeedinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac tan iyo idaacaddeenna fiidnimana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
ma laba taaniyo lix sana jira lumiya waqtiga ma laba taaniyo lix sana jira lumiya waqtiga heshada gooyo laxoos weeshada lugooyo la xoobsee kalaxiiba lafihiina lukay sidee